faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dab habeen hore ka kacay magaalada boosaaso ee gobolka bari gudoomiyaha magaaladaasi ugu magacaaban maamulka puntland ninka lagu magacaabo cabdisamed abwaan ayaa sheegay in dabka uu ka dhashay koronto islamarkaana ay la xisaabtamayaan shirkadda korontada ee magaalada boosaaso
dabka korontaa dhalisay cilad kale ma iman shirkadaha korontada insha allaahu waa u yeeri doonaa waa la xisaabtami doonaa qaladaad badan baa ka jira dhanka korontada ah fiilooyin badan baa isdul saaran dhib badan oo dhan korontadaa jidha shirkadaha korontada si gaar aan ula xisaabtami doonnaa sidoo kale hadda guddiga nabadgelyada gobolku waa ballansan yihiin go'aan baan soo saari doonnaa halkana hordhac waxaan usii sheegayaa halkan aad aragteen cid ku noqon kadha waddooyinkan ma jidho ganacsato badan ayaa ku hantibeeshay dabkan ka kacay magaalada boosaaso waxaana xusid mudan in muddadii uu dabka socday uu jiray boob iyo dhac ay geysanayeen ciidamada maamulka puntland iyo kooxo burcad ah haddaba dadkii ku ceertoobay dabkan ayaa waxay cabireen dareenkooda iyagoo warbaahinta la hadlayna waxa ay yidhaahdeen sida tan waxaan ka mid ahaa ganacsatada suuqaan xalay wax ku gaareen suuqan murtay alxamdulilah rabbilcaalamiin oo ujeedaan suuqa iyo xaaladiisa iyo waxa waxa weeye say wax yihiin adigu meherado tiro badan oo waxa weeye ilaa gaaraya labaatan iyo dhowr meherodood oo carwooyin u badan baa waxa weeye dabka wax ku gaareen alxamdulilah rabbilcaalamiin xaaladda waa ujeedaan ilaahay ma waxa weeye walla waxaan keenay isagaana uga xamdi naqaynaa ma garata waxa weeye dabkiiyo markaa damayo la damiyey baanu nimi haddaanu nimi waxa weeye dee wixii la guri kara waa la golay dadku waa qaxeen intii qaxi kartay waa qaxday intii guri kartayna waa guurtay intii kalena waxa weeye waxoodii waa iska xirxirteen waa isweydi tuugadii baa laga ilaaliyey tuugadaa badneed inta tuugada guranaysay baa badneed magacaygu waa farxiyo maxaa saleebaan cadcade nasiibo maal waxa ilaahay mahadiis horta inaan dad ilaahay waxna kaga yeelin oo dadkii waxa weeye waa la badbaadiyey laakiin hanti aan yarayn ayaa meeshaan ku burburtay dabkan ka kacay suuqa magaalada boosaaso ayaa noqday mid soo laalaabtay ilaa iyo haddana ma jirto cid si rasmi ah wax uga qabatay arrintan